kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku haya ad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhambaalkaygu waa talo dhib haddaad u aragtana magac iyo dhaqaalo midna kama dhexlayside sida dhowr sidaada weligaa dhex taagnaw dhaqan saxafi ma lihidi in badan ayaa weriyaha amaba saxafigu dadka ka warramee caawana dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington waxa aynu ku wada maqli doonaa dhaqanka suxufiga oo isagana gabeel lagu hoga tusaalaynayo waxaa kaloo aada maqli doontaan qaybtii koowaad ee waraysi dheer uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdirasaaq anshax jirnimo nidaamkaga buuxoon daalka kaga radisto dabarkeedu iinaalka yahay ma u diiday
waxay ahayd waxa weeyaan fariin aan shabiga u dirsanaya bay ahayd marxalado badan bay waxa weeyaan xilligaas ka tarjumaysay heestaasi hees keliya aniga ima ahayn ishaare ay ahayd duca ay ahayd dawa ay ahayd barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington marka hore dhammaantiinba waxaan idin leeyahay ramadaan kariim iyo weliba cawaysin wanaagsan inta aynaan qaybaha kale ee barnaamijka u gudbin bal marka hore aynu wada maqalno heestan uu barnaamijka cawayska washington la wadaagay islamarkaana uu curiyey rashiid sheekh cumar good oo uu kaga hadlayo xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keeno coronavirus kaasi oo muddooyinkii u dambeeyey si weyn dunidu ay ula legdamayso haddii aynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubna heestaasi ereyadeeda uu leeyahay rashiid sheekh cumar good islamarkaana aynu hore ugu sii soconno barnaamijka cawayska washington intiinii la socotay barnaamijyadii cawayska washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxaad ku maqasheen waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey cismaan cabdilaahi guure oo ah abwaan iyo weliba suxufi iyadoo abwaanku inala wadaagay suugaan uu dood ku dhex dhigayay qaar ka mid a xanuunada guud ahaan dunida iyo weliba gaar ahaan soomaalida saameeyey amaba taabtay qaybtan caawana waxa uu inagula wadaagi doonaa gabay kale oo isagu ka duwan kuwaasi ujeeddadii ay tabinayeen islamarkaana uu kaga hadlayo dhaqanka suxufiga wariyaayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto abwaanka magaalada muqdisho ku waraystay halka ay nooga sii qaanbaqaado waraysiga waa tahay gabayada kalead samaysay waxaa ka mid a dhaqan wariye gabayga la yidhaha dhaqan wariye gabayada wariye loo gabiyo kuma badnayne maxaa dhaqan wariye usoo saarto kugu kalifa adiga waa mahadsantahay qoystow dhaqan weriye waxaa uu kalifay saxaafadda waxaan ku jiraa muddo aan soddon sano aan ku qiyaasayo ayaan saxaafadda dhex taagnaay mar kasta waxaa la kulmayay haddii alla kuu roon yahay weriyaal cusub oo saxaafaddii kusoo biiraya iyo xataa qaladaad badan oo haddii alla kuu roon yahay ka dhacaya weriyaashii oo waxaa laga yaabaa hal war markaad dhegaysato inta badan xataa wariyaasha dalka jooga halkaa war inuusan isu dheelistirayno intii looga baahnaay haddii alla kuu roon yahay aysa u dhammayn marka dhinac wuxuu ka yahay haddii alla kuu roon yahay cashar aan siinayo saxaafadda dhinacna wuxuu ka yahay weriyuhu horta hibadan inuu leeyahay iyo in kale horta inuu kala ogaado maogtahay hibada saxaafaddu barasho keliya ma ah waa hibo rabbaaniya waaye haddana marka calaa kulli xaal waa cashar aan weriyaasha siinayo iyo saxafiga waxa laga rabo maogtahay cadaaladda ugu dambaysa iyo runta ugu dambaysa iyo xaqiiqada ugu dambaysa waxa laga rabaa weriyaha waaye waa tahay ma ku dartay marka ayaga laftirkooda dhibka loo geysanayo
ka dhibka loo geysanayo aan uga hadlayay saxaafadda mid gaarah u ahayo asaga laftirkiisa waa aan sameeyey oo saxaafaddu ma daayaan ayaa la yidhaahdaa laakiin midkan waxaan ku barayaa haddii alla kuu roon yahay sharciga laga rabo saxafiga marka hadda kaba soo qaada xanuunka koronaha la yidhaho adduunka ku faafaya saxaafad badanoo waxaad arkaysaa haddii alla kuu roon yahay si qalada u turjumaya ama si aan saxan u sheegaya oo haddii alla kuu roon yahay sidii la rabay oo saxda ahayd aan u sheegayno aan weriyaasha mari habaabinayn marka dhaqan saxafi qofkii dhegaysaa waa uu ogaanayaa sida saxda ah oo wax u sheegi lahaa sida ay tahay waa tahay dhaqan saxafi marka muxuu ku bilaabanayaa gabaygaas dhaqan saxafi wuxuu ku bilaabanayaa dharaar kasta adduunyada dhibaatiyo wanaagba isku dhinac ordaayo saacaddii ku dhaaftaba dhacdo aan la arago horay aan u dhicino dhacday baa dhacayso dhacdo kama dhammaatee dhacdadaad werinayso yay kala dhantaalmine ku dhisgarasho dhiifoon dhabbadaad maraysana aan kugu dhoweeye tilmaantayda ku dhaado dhugu yeelo waanada dhugo ama dhegayso baro dhaqanka saxafiga intaa waa hordhiciye haddaan hoosu dhaadhaco bal eeg dhacdo tusaalaa su'aalahay dhalinayso waa waray waxbaa dhacay waa ware maxaa dhacay xaggee ka dhacday goobtee ma dhowdahay ma dheer tahay goormay dhacdadu tahay yaa ku dhiirradoo falay yaa abuuray dhiillada yaa dhibaata ku gaartay dhacdadu yay u dhaxaysay dhinacee ka dambeeya yaa ka dhiidhiyoo kacay yaa dhaar ka marayoo dhaleeceeyey waxa dhacay yaa dhawda lagu riday yaa dhuumanayoo dhabarkoodu muuqday dhacdadu waxay ka dhalatiyo waxay dhashay ma la og yahay yaa dhaqaaqa bilaabay yaa dhaafay xuduudda yaa dhallaan adeegsaday yaa dhagarta saabiyey yaa siriqda loo dhigay yaa cantuugay dhoobada afgembi dhii ku daato dhicisoobay miya ma siyaasad dhabaqdoo hoggaankii ka dhumaya ma roob dhadeen la moodiyo dhibiciyo dabayla ma badaa isdharbaaxay dab miyaa dhaxamooday mise waa dhul gariiray dhacdada baaxaddeediyo dhumucdeeda ma og tahay dhaxalkeedu waa maxay saamayn dhaqan ma leedahay ma kas ficil u dhacaybaa ma qalad kamaa ku dhacayoo dhoyla aanu keentaa waxa dhacay ma ugubaa mise waa wax dhici jiray ma dhex qaaday shacabkoo aragtidiisa ma dheegtay dareenkiisa ma dhuuxday guuxiisa ma dhaaday waxa dhacay dadweynuhu miyay soo dhoweeyeen mise way dhaliileen dhallinyaro carootiyo dhagax tuur miyaa jiray waxa dhacay ma dhiiga ma dhacaa ma dheefaa ma dhaqaalo korayo soomaalidu u dhidido afrikadu ka dheragtaa ma kuwii dhisnaayo horumarka ku dhaataa dhigaalka iyo kaydkii dhitadii ka marato dhowrto loo aruursha ma gumayse dhacayo dhulkii laga xoreeyaa ma guul laga dhur sugayo bulshadii dhammaanteed dhoolaha caddaysa ma khatar soo dhowaato cabsi lala dhayuugo dhabannada la haystaa ma waxaan dhahayaa aragoo dhawaaqood la maqaloo dhakhaatiirtu sheegtaa bela dheelmanaysiyo ma dharbaaxa jaamba ma dhacdo lama filaanoo dunida aan ka dhicinoo dhankafaar abuurta dhan kastoy ahaataba qadar allah ku dhacayo waa dhaceen wixii dhacay wayna dhici lahaayeen waxse laga dhur sugayaa waa siday u dhaceene dhambaal sugan ma haysaa laxdhukani abaar moog hubsiimada ma dhaadee ma tahay weriye dhiifoon xogtii kala dhantaalan dadkuuma dhegtaagee xaqiiq dhaba ma haysaa seef laba dhallaa iyo waa dhamac saxaafadi haddaan halis la dhowrine dhacdadaa tibinayso ma isu dheelli tiran tahay gunta dhiisha ma og tahay dheriga yaa dabka saaray yaa lafaha dhuuxa leh laba dhagax ku raadiyey yaa owrka dhaanshoo dhafarka iyo caynkiyo kala tuuray dhoomaha adigoon isdhaga tirin ma og tahay wixii dhacay ha sii hurin dhibaatada dhaawacyada bogsoodiyo boogaha ha sii dhimin ha dhuufaanin qalinko ujeeddada ha dhaawicin haddaad weriye dhaba tahay gogoldhigga warkaagana tiirar aan dhacayniyo dhisma adagu yeeloo hordhaca iyo dhextaalkiyo biyo dhaca ku taamoo taariikhda ku dhaado tusaalooyin dhaxalgala ku dhammay xogtaado afka dhacanka saaro wixii dhacay hadhala rogin xabagtii dharkeenkiyo dhuunkaal iyo mariidiyo malab ha isku dheehini dhadhankooda kala saar haddaad weriye dhaba tahay haddii kale ka dheeraaw dhaqan saxafi ma lihide hana ku dhiiran weligaa hibaan eebba kuu dhalin haddii abid laguu dhigo kaama dhaadhacaysee wakhtiyaysa kaa dhumin wirwir looma dhaansho dharab looma guuree xirfaddaanu dhalanteed guul kuma dhalayso wax ku dheefi mayside dhooboy ka falo beer dhaqan saxafi ma lihide dhambaalkaygu waa talo dhib haddaad u aragtana magac iyo dhaqaalo midna kama dhexlayside sida dhowr sidaada weligaa dhex taagnaw dhaqan saxafi ma lihidi aad bay dhegaystayaal u mahadsan yihiin abwaan guura iyo weliba wariyahayaga xasan kaafi qoyste mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay cawaysi waana wanaagsan haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi dheer ee uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdirasaaq ismaaciil oo ku magac dheer cabdirasaaq anshax kaasi oo kaga hadli doono waayihiisa fanka iyo weliba marxaladihii uu soo maray waxaana fanaanku magaalada hargeysa ugu warramay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur waa hagaag dhegaystayaal yaa caawa inoogu martiya waa fanaanka la holin waayey qarnigan laga daba dhacay cabdirasaaq anshax anshax bal magacaagoo saddexan ama afran baan idhaahdo adigoo noo sheegaya mahadsanid sagal mustafe walaal cabdirasaaq ismaaciil cali anshax macnaha anshax imika u yimday laakiin magacaygu waa cabdirasaaq ismaaciil cali anshax sidee baa lagugu bixiyay ama sideed kula baxday isagale waxa laga bixiyey waktigii aan hargeysa imiday haddana maalintii ugu horeysay een is aragno axmed weli ibraahim maxamed furle isla maalintaas magac ii baxay haye wuxuuna igu baxay kooxdan ka tirsanaan jiray marka hore deegaanka jirjiga ayaa la odhan jiray anshax baan marka axmed weli wuxuu soo saari waayey magacaygii haye kadib wuxuu igu yeeray magacii kooxda kooxdii aad ka tirsanayd ee magaalada jigjiga absolutely haye wariya anshaxoo buu yidhi haye waan fahmayn aniga ii jeeda markaa haye hee baan idhi Mhm.
magac kaleba la iguma yeedhin marka sidii baad kula baxday magaca anshax magac kaleba la iguma yeedhin waa hagaag Een, haddii aynu dhagaystayaasha xasuusino taariikh faneedkaaga Sax.
iyo nololeedkaagaba aynu idhaahno Een, anshax waa kuma halkuu ku dhashay halkuu kasoo kaalin qaaday iskuulka halkuu kasoo bal ha in yar Een, waxaan ku dhashay haddii ilaahay ka dhigo magaalada laa jigjiga deeganka soomaalida halkaasaan ku koray haye wax ku bartay Een, iskuulka xilliga aan dhigan jiray waxaa la odhan jiray een, axmed guri haye
iskuulkii aan ka bilaabay macnaha waxbarashada saddex iskuul baan kasoo dhigtay jigjiga axmed gurey sheekh cabdisalaan iyo dugsi sare ayaan kasoo dhigtay sax Een, halkaas si aan markaa aan ka bilaabay een, fanka intaan ardayga ahaana iskuullada baada musica jiraysa waan waan heesi jiray Een, oo xilligaas waxa weeyaan labada kun iyo lix lixdii ayay ahayd waktigii aan waxa weeye garaasyada ka heesi jiray sax anigoo dee aada u yar fanku markaa ilaa iskuulkaagiibuu kula soo jaan qaaday aada u weyn Mm. ma xasuusataa heesihii berigaa iskuulka aada ka qaadi jirtay aada baan u xasuustaa maxaa ka mid ah Ee, waxaa ka mid ahaa Mm,
awaale alban cusub buu xilligaa soo saaray mm, cawaale aadan ha Mm, marka albankaas xilligaana soo gaadhay haye marka albankiisaas baan horta qaadi jiray inta badan haye xasan aadan baan waxa weeyaan yaa ii wehlin jiro macnaha qaadi jiray haye laakiin albankaas oo cusbaa yan aada iskuullada uga qaadi jiray marka marka een, ma xilliga lagu jira nuse saacaha am, een, xiliyadeebaad qaadi jirtay een, albankaas waxaa jiraysa maaddo muusiga la yidhaaho Mm, maadada muusiga kalaasyada waxaa loo tartami waxaa loo qaban jiray tartan haye tartankii loo qabta kalaasyada ayaan ka qaadi jiray sidoo kale xilligaas maamulaha dugsiga haysta wuxuu ii sameeyey break timeka inayna ardaydu banaanka u bixin haye een, dabeetana garoonka baa lasoo fadhisiin jiray ardayda marka daaqad baan xaqa ugu heesi jiray Haye.
bilaa muusiga dee darteed
xasan aadan wax ma ka xasuustaa heesihii aada berigaasi jeclayadeed qaadi jirtay haa gabdho wayeelkadin galatumar baad sidaan guyal sheekadii jirtay dunidu waa gala bacay yaa salaam baa ka mid ahay Mm, Ee, cawaale sidoo kale mm, ee, waxaa ka mid ahaa ma ogide ugaasoy ma ogide uurkaan aruuriyo u tarta anfaca oo indhahaagu tahaynu aragtida u kaadhimani ma og tahay yaa salaam waa hagaag een, markaynu intaasi kaga nimaadno een, maxaa kuu sii xigay anshaxow Een, waxaa iisii xigay horta waxbarashadeeda aan isku sii watay xilligaas een, fankana dee ruuxda waxay igu jirtay xilligaa heesiisay oo aad buu igu waxa wey weynaa waxaad sooranaysaa marka qaarna fanaanka waxaa ku adkaanaysa fanka meesha laga galo amaba si halka laga bilaabo Een, dee caqabado badan ay iska jiraan xilligaa waxaa raadiyey inaan fanka meesha laga galo waxa weeye aan raadiyay ama cid garab siisa waan daba socday in badan haye kadib goortii aan helay waxbarashadan faraha ka qaaday haye
Ee, labada kun iyo tobankii bay ahayd markaan markaa gala kooxda la yidhaha anshaxban haye
sidaa ay tahay in badan baan markaa kooxda ka tirsanaa Ee, magacaygu xilliga anshax mu ahayn ee anshax kooxda ay ahayd sax
Ee, naaniis baan xilligaa lahaan jiray waxay igu naaniisi jireen kooxdu ogaal markaa xilligaas ogaal yaraa la yaqaanay ogaalkii yaraa bay yaqaanay kooxdu Ee, labada kun iyo saddex iyo tobanka bilowgiis waxaan go-aansaday inaan waxa weeyaan fanka ama aan ka muuqdo ama aan ka maqnaado haye Ee, sidaa laajigeed waxaan go-aansaday inaan kasoo tago dalka haye xilligaan askari baan ahaa haye
Ee, fasaxna maan maan waxa weeyaan layma ogoleen haye amaba se dee cidhiidhiyaa iska jira waxaan go-aansaday markaa inaan soo gooyo anoo baxsadaan soo gala somalilan haye Een, waxaan islahaa fanka hal qof baa jiray aan ku tuhmayey inuu waxay qaban karo qof kaloo iga soo horreeyey amaba se aan garanayo oon isku halaynayay Haye.
muu jirin haye
Een, qofkaasna axmed weli ibraahim maxamuud buu ahaa haye
isagaan markaa islahaa qofka keliya garab kusin karo waa isaga waan imiday xilligii raadcadiisaan galay Een, waan helay waan u dan sheegtay Een, waxa weeyaan waad dareemaysaa wiil dhalinyara oo hadaf iyo himiliya ujeedo leh Een, oo garab iyo u baahan xilligaas een, gacan qabasho Een, wuxuu i siiyey wallaahi heel oo waqtigii ila dagaalamayay xilligaas Een, heel lama odhan karo heel keliya Ee, wuxuu i siiyey een, jacayl walaaltinimo jacayl waalidnimo Een, isagana horta waxa weeyaan magacan maamusan een, milkihiisa isagaa lahaa fankaagana qayb ka soo qaatay qeyb weyn weliba heestii u horreysay waxaa ii dhiibay awaan sadiiq maxamed burmad Een, laxankan waxaa ii saaray cabdi ismaaciil beelle muusiguna ceeltaro ahaa haye heestaas maxay ahayd waxay odhanaysa heestaasi marwan kugu duuba marna marna kugu duruuba waxaad duujisaa laa cashaqu ku daabacay waxaad duujisaa laa عاشق كدابعي
marwaan kugu dawooba marna marna kugu durooba waxaad joojisaa laab caashiqu ku daabacay waxaad joojisaa laab caashiqu ku daabacay magacaaga deeqaay marwaad dudumisaa tanuq baad ku reebtaa oo waad ku digataa aa, waad ku digataa waad ku digataa
waa heestii koowaadee markaa aad qaado xidigaha geeska Mhm.
ayaa barnaamij igu casuumay Haye.
heestaas marka xilligaa ka qaaday waqti ma ahayd waqtigaa xidigaha geeska aad ka qayb noqotay kooxdooda ma aasaaskiibaad een, la bilowday mise een, iyagoo jiray baad ku biirtay kadib may iyagoo jira ayaan kadib anigu ku biiray xilliganba waxa weeyaan ay igu casuumayeenba xidigaha geeska ayaa ahaayeen iyagu laakiin anigu xidigaha geeska maan ahayn waxaan ahaa wiil ay kusoo casuumeen ku maamuseen anigu labada kun iyo shan iyo tobankii baan xidigaha geeska ka mid noqday sax Een, xilligaasaan ku biiray kadib halkaasaan waxa weeyaan fankayga kasii watay labada kun iyo lix iyo tobankii hargeysaan ku guursaday Een, waxa weeye haddii ilaahay keliga sidaas horta wax u socdeen heestii een, aad istidhaahdo heesahaaga way ugu hor qaraxday oo een, bulshaday qabsatay oo maxaan idhahdaa magacaaga cirka gelisayba oo dadka kugu barteen heestay ahayd
sagara heestaasi een, koley waxaa lo- waxa weeyaan dejiyay ahayd Mhm, heesta la igu bartay ee dadku waxa weeyaan magacan anshax mhm, ugu wada gaadhay Een, amaba se indhaha bulshada ay soo soo qabteen mhm, waxaa waxaan waxaa weeyaan dejiyay ahayd mhm.
Mm.
deji maxay odhanaysay way heestaasi waa Heesta ducaysanaysay waxay- badanba ducaysatay heestaasi haa Mhm.
heestaasi waxa weeyaan siiro dheer bay ku timiday haye qisadu maaday kugu dhacday laftarkayga ahayd haye waxay ahayd waxa weeyaan fariin aan rabbiga u dirsanayay bay ahayd haye Een, marxalado badan bay waxa weeyaan xilligaas ka tarjumaysay Mhm, awaan sadiiq maxamuud burmad oo aan odhan karo waa awaanka fankayga iska leh mhm, ayaa waxa weeyaan heestaa i siiyey haye Een, heestaasi hees keliyii aniga ima ahayn mhm, shaare ii ahayd haye duca ii ahayd daway ii ahayd ma heshay markaa dejiyadii aad ku ducaysatay hala waan helay runtii xilligaas waan dareemi karaa xaaladan ku sugnaa waan daalanaa haye qalbigan ka daalanaa haye ma garatay Mhm.
marka ilaahay toos baan waxa weeyaan een, qulubtan kala hadlayay Haye.
waan helay maasha allah maantana awlaad bay haysa dejiya wayna joogtaa waxa weeyaan een, marka laxankan waxa ii saaray allah u naxariistee marxuumka maxamed miir xaaji Een, muusigana waa ceeltirown waa hagaag wax ma naga maqashin kartaa erayadeeda dabcan haye dugsiga allow dugsiga allow dejiya daadka iga bi'isa daymo qurux ilwaadlo indhaha duwata wiilkooda dujisa hankaygu darmada wara tallaabtayda diibtiradii halkiyo dhibtaba iga daryeelaysa oo halkan ka doonayo halkadiga dareemaysa idul badan oo ina dabacsano ina dumaraysan
dugsiya allo dugsiya allo dejiya yaaka iga biisa dayma qurux ilwaadalu indhaha duwata wiilkooda dogsahankaygo darmada wara tallaabtayda tiradii halkiyo dhibtaba iga daryeelisa oo halkaan ka doonayo halkadiga dareemaysa ii dul badano iina dabacsano iina dumaraysan
dhegaystayaal qayb kale oo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada cawayska washington ee toddobaadyada soo socda guud ahaana barnaamijkeennii intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
oon durya ma ahayn afkaan daafad laga saarin dabci waxaan dadnima qaaliyoon abidda duugoobin naxariira nasabdaahi hoolusha ii darada dibtirnimo midankaga bulxoon daalka kaga risto dabarkeedu inaalka yahay ma u diidaay